أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinkugu heenana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaartu ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qarax khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda kenya wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askar taayibin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta jabhadda faana ee amxaarada ayaa dagaal kula wareegtay magaalo istaraatiiji ah xilli uu sii xoogeysanayo dagaalada ka socda dalka itoobiya bulshada ku dhaqan degmada calcadda ee wilaayada gadow ayaa goob fagaara ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataayib wilaayada bakool ayaa cisbitaal cusub ka hirgelisay degmada rabdhuure ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada xeendheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo jimco ah taariikhduna ay ku baagan tahay toddobiiyo tobanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu door koroonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaartu ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho warkaasi war kaloo ku aadan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda kenya waxaa inoo haya walaalka maxamed sheekh axmed tooshow jazaaka allaahu kheyran walaalka yaasir moxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saacka waa subax jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay tobaniyo toddobada bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri allah fadligii ciidamada mujaahidiinta waxyaabiinkii xali madaafiic ku garaaceen xerada xalan oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay ku leeyihiin dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho xeradan waxaa wada degan gaalada cadaanka iyo kuwa madooga ha ahaadaan taliska kufaarta afrikaanta iyo gaalada kale ee safaaradaha iyo xarumaha kule gudaha xerada xalan jugta madaafiicda waxaa si adaan looga maqliyey gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho allah fadligii madaafiicdaasi barakeysan waxay ku dhaceen gudaha xerada xalane iyadoona khasaar kala duwan cadowga allah lagu gaarsiiyey duqeyntaasi baraha bulshada waxaa si aad ah loogu baahiyey dhab xoogan oo ka kacay gudaha xerada xalan oo ilaa iyo saaka si aad ah loo hadalhayo iyadoona dhabkaasi ay ka dhasheen kadib markii madaafiicdu ay haleeleen xarumo kala duwan oo kufaarta ay ku leeyihiin gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho waxaana tanay cadin u tahay in allah fadligiisa khasaare culus kufaarta madow iyo kuwa cadaankaba lagu gaarsiiyey madaafiicdan xali mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane insha allah xoogii ugu dambeeyey iyo hadba intuu leegyahay khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey duqeyntaasi waxaan kusoo gudbi doonaa wararkeena dambe haddii allah awooda lee raalli uu ka noqdo dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay fuliyiin howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadaha mukaga iyo hanta dheer ee degmada afgooye oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka madheer oo kamid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda kenya waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen koonaya ka tirsan kufaarta kenya kuwaasi oo ka baxay magaalada warguduuda kuna sii jeeday degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera qaraxa ayaa haleelay gaari mutabiish ah oo qayb ka ah kolonyada waxaana halkaasi ku hosbaalay gaarigii mutabiishka ah iyo sidoo kale askartii kufaarta ee la socotay iyaguna halkaasi bakti iyo dhaawac iyo ku noqdeen howlgalladan ka kala dhacay banaadir shabeellada hoose iyo mandheera waxay kusoo aadayaan xilli shalay ciidamada mujaahidiintu howlgal barakeysan ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan aagaarka xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho iyadoona duleedkan u yahay duleedka dhanka waqooyi ee magaalada muqdisho iyadoona allah fadligiisa weerarkaasi oo u dhacay sidii la qorsheeyey lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah askari afraadna nolosha lagu qabtay iyadoona mujaahidiinta sidoo kale ay qaniimeysteen laba gaari oo kale ahaa iskorogo iyo gaari nooca raaxada oo ay wateen murtadiinta halkaasi lagu weeraray waxayna sidoo kale mujaahidiintu ay soo qanimaysteen qori beeke amah iyo qori ak forty ah iyadoona isla shalay qarax ka dhacay shabeellada hoose gaar ahaan inta udhexeysa deegaanada lambar lixdan iyo buufo gaari tawah looga gubay kufaarta afrikaanta askartii la socotay gaarigaas iyagona halkaasi ay ku halaagsameen ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinka dambe sii kordhiyeen weerarada lagu dhiigbixinaya cadowga allah ay soo baheystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta maadsani tooshow wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo kasoo baxay safka murtadiinta xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaas inoo haya magacayga waa xasan macalla cali ismaaciil ayaa layidhaahdaa marka een wadankii aan ka ibidin wadan alxamdulilaahi oo murtadiin dhuugto oo qoryooleyleera waay magay waa mustafa abdiraxmaan haaji yuusuf hadawayba kuway buurakaw hadamayba kusugunyana inshaagada hulfulay waa kolonyo maleeshiya taa'ibiin ah oo ka yimid qaar ka mid a wilaayaadka dalka waxay iyagoo taa'ibiina saacadihii lasoo dhaafay soo gaareen xarunta wilaayada islaamiga ee baay ee buulafullaay taa'ibiintan oo gaarayay shan askari waxay ka kala yimaadeen wilaayaadka shabeellada hoose baay iyo banaadir waxaa loo soo dhoweeyey si heer sare ah waa kuwan iyaga oo ka sheekeynaya halka ay ka yimaadeen iyo dhibaatooyinka ka jirta goobaha cadowga uu ku sugan yahay dhanka kalena fariin u diraya maleeshiyaadka ay safkooda ka soo baxeen
kaaw quushuu ifrahan kaaw ajaraa ka wardhicaay meeshaan ka ibide gaalada martatiin meeshaa ka ibide laakiin dhibaa laka nool yahay horta damow nolol intay haalan waa arka inta meesha suurreeda dhibaa sameyn arkan ilaahay quluubtay ilaahay saakili intii aan saakatabaa magacayga waa xasan macalla cali ismaaciil ayaa layidhaahdaa marka een wadankii aan ka ibidin wadan alxamdulilaahi oo murtadiin dhuugto oo qoryooleyleera waay anigana alxamdulilaahi wahaasa iskara kabaad alxamdulilaahi waa arkaya idisku wareen dad rafaad yana isila is hariirka noola arka ini meeshada aan saagtabo alxamdulilaahi mujaahidiin or aan ibido oo dala yana i diintii taan unsa u naqanay ya alxamdulilaahi fikiradii kalamayahay magay waa mustafa abdiraxmaan haaji yuusuf hadawayba kuway buurakaw hadamayba kusugunyana inshaagada hulfulay shagaday way baahaytayna daraawiishta buura kaway macnaha kamid ahay xaquuq la-aanga meelini dili walla kahaay male gaalnimo iyoontay rafaad isila adduunyihii aqarab silac ee way macnaha ninkii macnaha meela hadi ka dhex jira oo heeradaasi hirashiina dhatii ee ka dhex jira oo hadi kusugan may beera lahayna inta isu gaalnimo inka dhiman inta isu meeli ku tawbasheena tawbadu furunto inta iriidib intaha ka bahaas tawbadu furunto inta tawbasheenanga macnaha iyoona fariin inka dira lahay maxamed salaamaan shaciidin isaaq xasanow aan murtadiinta ee buurakaab ka tirsan gaalnimo iyo walnaar ka dhamadahayna walban ogayna isbaarooyin iyo walnaar isdaan dhibaatayn u ruyano buurakaba aanasa insheed baadhiyo kokooy shalayto inshe alxamdulilah walaala mujaahidiinta galantiyo shalayto hanis dhibi aadanis ibraahim yarow ahamar gaalada la jiray oo la shaqeeyay miila ka shaqa mara ka shaqeeyay miila ka shaqeeyay gaalada miila roogdiyaa ka tirsanay murtada hasan garguurtiyaa miila kala shaqeeya nima iidin jee wahayni militariyahay hamara ka shaqeeyay degmada buulafullay waxay maalmaha noqotay masrax lagu soo dhoweeyay taa'ibiinta xilli maleeshiyaadka taa'ibiinta sida tusbax la furay oo kale ay ugu soo qulqulayaan wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maqarka wilaayada ee degmada buulafullay mahadsanid abu xasaan jabhadda faano ee amxaarada ayaa dagaal kula wareegtay magaalo istaraatiiji ah xilli uu sii xoogeysanayo dagaalada ka socda dalka itoobiya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in weli dalkaasi ay ka socdaan dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo jabhadaha mucaaradka ah ee ka dhisan gudaha dalkaasi jabhadda mucaaradka hubeysan ee amxaarada ayaa lasoo wariyey inay gacanta ku dhigtay magaalo cusub oo istaraatiiji ah xilla dagaalo culus oo u dhexeeya faano iyo militariga ay ka socdaan waqooyiga waddankaasi warbaahinta taabacsan jabhadda fallaagada ah ee faano ayaa sheegtay in maleeshiya ka tirsan jabhaddaasi ay si buuxdo la wareegeen gacankuhinta dabiid gundar oo ah magaalo istaraatiiji ah sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya canaasiir ka tirsan jabhadda faano oo ku sugan gudaha magaalada dabiid gundar oo ka tirsan ismaamulka amxaara ee loonanka militariga xoogan uu ka socdo maalmo kor ayay ahayd markii faano ay sheegtay in maleeshiyadeeda gacanta ku dhigeen magaalada dabbaak oo ka tirsan ismaamulkaasi amxara ahna magaalo muhiim ah oo ciidanka militariga ay gacanta ku hayeen mahadsaned marwaan bulshada ku dhaqan degmada calcadda ee wilaayada gadow ayaa goob fagaara ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataib xasaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya filimkan oo ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataib ee garabka warbaahineeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay bulshada degmada celcadde ku daawadeen fagaaro ku yaala bartamaha magaalada kaas oo iskugu soo baxeen boqolaal ku nool degmada celcadde qaar ka mid a bulshada degmada celcadde oo daawaday filimkan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey isdaarka ay daawadeen filinkan qofkii la kulmo wax weyn buu gelinhayaa oo u taray cadaawada gaalada bannaanka imaaday haddii aanu caawa ana aragtayda aana la kulmin intaan oo dhan waa iga maqnaan lahayd kayaa alqureyd sida ciraaq gudaheeda xabsiga lagu yeelayay kesi gotana bay sida lagu yeelay waad arkaysay dadka la xirxirhayey oo rasaasta lagu neynayo iskuwad uu lahaa dadkan tacadiga lagu sameeyey gaala waxeedii way soo bandhigatay ilaahay baana hadda ceebaheedii bannaanka keenay hadday iska kala firaaraan oo kitaabkooda iyo diintooda iyo dadnimadooda ayna ilaashan mar kasta way imaanaysaa arrintan shaqadan tii la rabay baan caawa aragna ilaahay baana ku mahadsan waana ballan inaan la dirirna gaalo waxaan ku boorin lahaa dadka muslimiinta inay garabka isqabsadaan taageeraan mujaahidiinta meel walba u joogaan cadaw gaanay dadka muslimiinta dhulka geliyey in asagana laga argoosto cadowgaasina waa maraykanka iyo inta taageersan filing aan daawaday waa filing eed eed murugan le oo muslimiinta lakaha soogow maraykanka eed badan dhab muslimiin ujeesta waxaay maybalana maraykan wadankan haka duuli insha allah hadinu ilaahay nidiin nunankasana ninka duuli ya rajayna insha allah marka muslimiinta baan sheegay milkasiyo rabaan caalamka ku sugan yihin inay filimkuni oo ka argeen handhamburgille inay ku argagaxaano istaagno walaalada muuminiinta garabsho istaagan qofkaadan naf in maalba jihaadka aadan famili fada insha allah haddii laa er jihaad u qaadano sidii maraykanku wadanka ka duuli wadanka ilin ku dhici lahay ilaa falastiin ilaa afghanistan si ay unu araytaan inuun duulna insha allah rajaan hawlahan diin marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa islaamka inuu guuleeyo gaalada oo maraykan iyo israa'iil ay igu weynteena inuu jebiyo walaalaa refers in waxaan u rajeynayna waan arkaynay wixii lagu dhigayay oo dhibaata ama gantaaladii lala dhacayay ama ciyaalka la leynayana waan arkaynay haddana aad ayaan u murugoonay haddana gaalada maanta taayada sidii loo xasuuqayo markaan aragnayna islaamka waan ku faraxnay gaaladana ilaahay subxana watacaala inuu halaago ayaan alla weydiisanaynaa islaamka inuu kor ka dhigo jihaadkana caalamkao dhan inuu alla gaarsiiyo ayaan weydiisanaynaa dagaal goortii la galo gantaalada laysku gubo iyo gubac rasaas gurxan iyo guuxa uu dhaco galayrka iyo galowga iyo gorgorka uu galangalcoon geesiga xarakada shabaab goobtuu galo waa la garan gafuurra xun gaaladii guryaha hoostooda iyo gabashay galahayaan goor iyo ayaan iyo gabal dhacay iyo waa beri geesiga xarakada shabaab gumaystaha hortaagan gaalo oo idil gama waa kaxaaraan gogol la seexdaaye gaajana ha sheegin guud ahaan soomaaliyey geesiga xarakada shabaab inaan garab istaagno gacanna aan siino waa nala gudboon tahay guul waa la gaariye gumada gaalada geri xaq weeye filimkan oo si weyn looga wada daawaday qaybaha kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan caalamka mahadsaned casaam wilaayada bakool ayaa cisbitaal cusub ka hirgelisay degmada rabdhuure ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya furitaanka isbitaalka rabdhuure waa mid ka mid ah mashaariicda wilaayada bokool ay ku horumarinayso adeegyada asaasiga ah ee bulshada iyadoo ka duuleysa waajibaadka ka saaran haqabtirka baahiyaadka shacabka muslimka ah ee ku dhaqan wilaayada wilaayada bokool oo kaashanaysa shacabka degmada rabdhuure ayaa ku guuleysatay in isbitaal weyn ay ka hirgeliso degmada waxaana munaasabadii xariga looga jareeyey ay ka dhacday gudaha xarunta kalimaad kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabada oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin nuqabo iyo waxgaradka magaalada waa kuwan odayaasha degmada oo si weyn u soo dhoweeyey furitaanka isbitaalka iyagoona ka mahad celiyey wilaayada bokool bismillaahi horta maylan geeka walayaha eed iyada farhad weyn iyo angamna marka kowaad walayaha dhawaayana maalina walaayada gobolka marka lamaad malaaqyada wali kale eedahan ka dhawaayna maylan dhakhaatiirtii oo macnaha isbitaalkan haan diyaar garowti oo shaqo ku qabato fadaas iyoona ay tahay odayaalka iyo dheergaratadii dhammaantiyo walaayntan iska kooy eedahan dhawaayan farxad weyna eedan muujohayn un maadaama walaayadan indiyaaridi wiila horaan kal amsi adleen kasaay laakiin hadda isbitaal nagati wal kasto liin baahanahay diyaarka iin eeda farxad weyna hata wala aragaanay hata macnaha meel oo laka daryeelo dadka bukaanka oo ya aragaanay arrinta arrin oo un hata hadalkaayna hata wali una kala dheeraada korne farxad weyna eh meelo oo wala emergency horaan kal liin baahanahay meelo oo kalamba baydhowon bal guraay oo alaabtee diyaarata oo walaayad hadiyaaridi eedeeda farxad nagata keeke ma roogni walaayada guud maamulsa bulshadii oo daawuliinshaani lankaste iyaalshi iyo aridis iyo wlaadis oo daawadaasay kuqiibgaada lilay taasi ilaahay kama hadnagaan alxamdulilah daawadunan bahaan intu ku taba dadka dhaqaado oo meelwaasijiya kun intaas yaada madaasa amadi ku bat ya daawamalaha bahatan arrinka nagleerahay jeedaa intaas dhaba safaran lagalaati oo safaran galan wadankii ka roog ya daawidi amarsid adag faasili kinkishaag hoobtiida koosan ilaahaytiida amar sheenow tolka kadha jartay daroog kadhamadaas taas ilaahay kama hadnagaan daawadaas ilaahay inta la niigshaan alxamdulilah qalbo furun inii furun kalsoonyi walaalnimo antaasawnina
munaasabada oo sidoo kale kalimaad kala duwan ay ka jeediyeen marti sharafkii soo xaadiray ayaa waxaa soo xiray waaliga wilaayada boqol sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona dadka deegaanka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan jazaakum allahu khayran way leeyay fursadun ku faa'iidaystaan ka daraan insha allahu tacaala hoolo maylare horowsha walba ma laakiin maylare hanaanadii waa hoolo goyti la rajari marka insha allahu tacaala isbitaalkii lan baahanayay baahidiis id deegaankan ku jirtay ee in badan wilaayada in diyaar garoowasay juhdi la geliyahay maskan la geliyahay hadda waa ko dadka muslimiinta in ku faa'iidaystaan lanka talagalin marka ma daawada baasi laka dhiibay walaa baasi ay khidmee wa jartay maya majaanan waay hal doolar lan lagu qaado maleh daawada bilaash waay angoli marka maylarahay langoro takhtarkan goro farmashiida ku qaada mayla faday marka in lagu faa'iidaysado waana fursad meel kas lanka halaan hadda muqdisho bada bad amba baydhaw adaseed kaniinko barastamole beeslaan alankasiyo malargamo beesle isbitaalada hoobado bukaan ata adaseed laakiin inta hadda may waa mujaahidiinta mayanka talagan insha allahu tacaala wali tabartiyo ah galanto midig ning may waa kitaabka ilaahayo kokor weelan cadowga kugu difacan galanto kalena may la raaya muslimiinta may waa insha allahu tacaala baahidii oo ku aqabtaran waxyaabaha iyo antaaginyiin kumidata mashaarja waa isku gooyahayaan boqolkiiba intaas isbitaalku marka may wahaa laka bilaabo baryay ilbaabadiis furinyin takhaatiirta lanshaanin kole heegan an eyin furitaanka isbitaalka ayaa kusoo aadaya xili wilaayada bakool ay xoogga saartay horumarinta mashaariicda muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah bulshada sida qodista ceelbiyoodyo ay si weyn ugu diirsadeen bulshada suuqyo muhiim ah oo laga hirgeliyey degmooyinka wilaayada iyo howlo kale oo muhiim ah mahadsaned cabdiqani maamulka islaamiga ah ee degmada xindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowra diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya deegaanka dhuni sacad oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa dhowaan dowladdiini ah loogu soo afmeeray qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaankaas kuwaasoo waxweyn ka faa'iiday muddadii dowladu ay u socotay saraakiisha maktabka dacwada maamulka islaamiga degmada xindheere waxa ay idaacadda islaamiga landalus u sheegeen in dowladaas ay ka faa'iidaysteen dad boqol ruux kor u dhaafaya kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar dowladda diiniga ah oo socotay muddo toban maalin ah ayaa waxaa lagu baxshay duruus anfacday dadkii loo qabtay dowladaasi markii la qabtay munaasabadii gabagabada dowlada ayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay sheegeen inay waxweyn ka faa'iideen intii duruustu ay u socotay iyagoo codsaday in loo qabto dowlad ceenkan oo kale ah oo maaragtay toban maalmood oo degmada dhundhisacad ku qaadanay dowladaas oo hoos tagta degmada xiindheere aan maaragta maanta gebagabadeedii la joogo xafladeedii ilaahay mahadoo ka gaarto muslimiintii maaragtay soo qabanqaabiday ama keentana ilaahay maaragtay faa'iido badan ha ka siiyo annaguna faa'iido badan baan ka gaarinay kitaabka tarbiyatul islaam waa qaadanay sida muxaadarooyin badan oo maaragtay ay ka mid yihiin annagoo nala baray oo maaragtay si fiican nagula sharxay shanta tiir oo islaamka lixda iimaanood ixsaanka siirada nabiga ducooyinka adkaaraha waxaan kaloo qaadanay kitaabka fiqiga waxaan qaadanay xijaabka maaragtay jilbaabka sida maaragtay gabdhuhu u qaataan iyo faa'iidooyin kale badan oonan hadda halkan kusoo koobi karin ما ما اسم له النبي النجم النبي ما اسمه محمد صلى الله عليه وسلم محمد واي بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن غسية بن كلاب بن مرة متى قرم ولد على النبي صلى الله عليه وسلم ولد واحد على عامل صلى الله عليه وسلم عامل فيل سنة كعامل فيل كلا سنة كمرودية أين حاجة ولد الغد على النبي وأين ما حاجة سكون أنت وكم تبع عمره عمره ساها ولد شبابته حواي ولد والغد على فيه مكة تم كودش ومات وحنا كون أنت في المدينة وعمره عمره سنة وهو لحدا يسدح سنة كم انتابع أولاد النبي أولادا وأتى صلى الله عليه وسلم شبابته أولاد أولاديسو سبعة صلى الله عليه وسلم أولاديسو سبعة طواي وهم تضبلاس إبراهيم واي قاسم واي عبد الله واي زينب زينب واي رقية واي أم الكنثم واي فاطمة واي تضبلاس وهذا meedaashaan deegaanka masaaca deegaanka xiindar hoose waxaan ku qaadanay dowlad diini ah oo toban meelood nagu socotay intaasaan ku qaadanay kitaab leedahay tarbiyat ruuf islaamiya aan uga faa'iidaysanay aada iyo aada si wanaagsan waxaan leenahay in loo soo badiyaan rabnaa insha allahu tacaala kitaabkaasoo dhowr qayb u baxaan ku qaadanay tafsiirka qur-aanka karimka qayb ka mid waxaan degmada tamid masaaca ku qaadanay qeyr badan qeyr faa'iidooyin badan leh qeyrkaasoo faraxyaaban ka koobma waxaan ku qaadanay maraatibu diin iyo nawaaqul islaam iyo siirada nebiga intaasaan ka qaadanay iyo qur-aan tafsiirka kariimka limaadaha qalaqna lah waxaa naloo alo tacaala alla sareeya linacbuda inaan caabudna waxdahu keligiis qaala tacaala alla wuxuu wari wamaa qalaqtu uma aana abuurin aljinni iyo ulinsi jinni insi ilaa layacbudan aniga caabudan maahane dhiwaanahanba deegaanada baadiyaha fogfog ah oo ay degto beesha ansaarta ee maxmuud raab waxaa ka socday xamlad dowlaad ah oo dadka lagu siinayey duruus diini oo waxgal ah iyadoo arrintaasna kaalin mug leh ay ka qaateen culimaa udiinka deegaanka mahadsanid abushayba warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh